markana muqdisho hoobiyayaal ayaa lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho hoobiyayaashan ayaa ku dhacay banaanka hore ee madaxtooyada waxaana lagu soo waramayaa in ay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o eda zaynab abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay
dad kala duwan ayaa sheegaya in madaafiicdan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuriyey ay waqtiyo isxiga duhurnimadii maanta ay ku dhaceen goob baabuurta la dhigto marka la gelayo aqalka madaxtooyada oo ku dhow safaaradda jabuuti sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo guri ku yaala ex fiore gurigaas oo la sheegay inuu deganaa sargaal ka tirsan dowladda waxaana la sheegay in dhowr gawaari ah oo yiile halkaasi ay soo gaareen waxyeelo kala duwan iyo burbur ku yimid qaybo guriga ka mid ah ma jiro wax wara oo kasoo baxay hay-adaha ammaanka dowladda ee ku aadan madaafiicda kusoo dhacda agagaarka madaxtooyada hase yeeshee ilo ku dhadhow goobta ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoo ciidamada dowladuna ay dadka ka joojiyeen inay maraan dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada xoojiyana amniga guud ee magaalada madaafiicda lagu tuuray madaxtooyada oo uu sheegtay ururka al-shabaab ayaa kusoo aaday xilli uu socday shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya kaasoo uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirkaasi oo looga hadlay arrimo khuseeya ammaanka gaar ahaan weerarkii ismiidaaminta ahaa oo ay al-shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen hotelka sentral ee magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa kulanka kadib saxaafadda ugu waramay waxyaabihii ka soo baxay tiijooyinka hordhaca ah inkastoo aanay dhammaystirmin waxa ay tilmaamayaan in qaraxaas runtii uu ahaa mid laga qorsheeyey gudaha hoteelka islamarkaana ay ay ay aada iyo aada u maleegtay haweeneydii halkaasi isku qarxisay luul axmed oo hoteelkaasi muddo ka shaqaynaysay islamarkaana runtii waxyaabo fara badan ka dhex qabanaysay gudaha hoteelka ridwaan ayaa sheegay in inkastoo guddiga ay dowladda u saartay qaraxa hotel central ay weli wadaan baaritaankooda haddana waxa uu ka hadlay nidaam cusub oo lagu kontaroolaya amniga magaalada muqdisho qaab siyaasadeed la xiriira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saameyn doonaa amniga hoteelada amniga goobaha ganacsiga ah iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii ay baha awoodda hidme ay soo bandhigi doonto si guud ahaan amniga goob kasta oo ku taalla dalka gaar ahaan meelaha hoteelada oo hadda meeshii ugu dambeeyey ee dhibkuu ka dhacay ay tahay waxyaabihii ka dhacay aanay mar kale dalkan dib ugu soo noqon hadduu ilaahay idmo waxaa kaloo jiri doona hab cusub oo baaritaan loogu samayn doono baabuurta iyo gaadiidka marka waddooyinka ay marayaan ama meelaha qaarkood marka loo baahan yahay in la hubiyo zaynab abuukar v o a muqdisho